bismillaahi raxmaan raxiim sheekhuna alwaali kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andulus waxaan jecelnahay inaan su-aalo kaa weydiino xaaladihii ugu dambeeyey ee wilaayada baay gaar ahaan howlgalada mujaahidiinta bismillaah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasala allaahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciina wabacd akhi jazaaka allahu khayran waa dhowahay idaacadda iyo maamulkeedii iyo guud ahaan bahda iclaamkana waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran
alwaali maalamahan wilaayada baay gaar ahaan duleedyada baydhabo waxaa laga soo sheegayay weeraro ay mujaahidiintu ku beegsanayeen xeryaha iyo saldhigyada cadowga maxaa faahfaahin ah oo aad inaga siin kartaa dagaaladaasi
runtii maalmahan mujaahidiinta jazaahum allahu khayran waxay weeraro iyo dagaallo aan kala go' lahayn ku hayeen saldhigyada iyo xeryaha cadowga ee duleedka magaalada baydhabo ku yaallo ee ku heerarsan cadowga meesha ku jira dhanaca waqooyi iyo dhanaca bariga iyo koonfur intaba ka jira dagaallo ayaa ka socday marka iclaamkana waa uu tabinayey si guud dagaaladaasi waxay ka dhaceen daynuunay ilaa laba jeer bay ka dhaceen jumcihii hore iyo tii hadda aan soo dhaafnay oo dhoweyd maalinkii ka horreeya oo khamiiska ahaa intaba dagaalaa ka dhacay cadowga ayaana lagu beegsaday bifadlilaahi tabaaraka wa tacaala sidii loo qorsheeyey oo loogu talagalay ayayna u dhaceen dagaaladaasi waxayna keeneen meelo badan inay kasoo baxaan oy kasoo cararaan marka waa dagaallo iyo halgan lagula jira cadowga si guud ahaan gaar ahaan muslimiintii ay dhibaateynayeen oo ay carqaladeynayeen oo halkaa ay muxuu ahaa ku dhibaateynayeen in laga dulkiciyo ayaa maqsuudka ahaa insha allahu tacaala dagaaladaasi sidii loogu talagalina waa ay u dhaceen jasaak allahu khayr sheekhana maxaa khasaare ah oo ka dhashay weeraradaasi oo aad inoo sheegi kartaa
dagaaladu way badnaayeen haddii aan ku hormaro kii dagaalkii daynuuna ee hore caskar baa ku dhimatay oo cadowga ka tirsanaa gaar ahaan ciidankii riddada meesha u joogay qeybta lixdanaad ay ku magacaabaan wixii ka joogay meeshaasi askar ka mid ah ayaa ku dhimatay maalinkaasi dagaalka iclaamka islaamigana waa uu tabiyey dagaal kale oo duleedka qansax dheere ka dhacay ayaa jira asagana oo ilaa sagaal murtad ay ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale ay ku dhaawacmeen qoriyina lagaga soo furtay ilaa toddoba qori laga soo qaatay oo laga soo furtay maalinkii khamiistii hadda aan soo dhaafnay oo muxuu ahaa bisha ay toddobada ahayd dagaalkii mujaahidiinta ay markale doonuuna ay ku ekeeyeen waxaa ku dhimatay khasaaraha hadda uu marayo waa lix iyo labaatan caskari oo dhimasho ah iyo afar iyo soddon oo dhaawaca iyo gaaladii oo ka quustay muxuu ahaa dib u soo laabasho iyo sidaa hadda akhbaarta inagu soo gaarayso in meelahaas ay dib ugu soo laabtaan iyo sidoo kaleeto deegaamo aan dagaalba lagu qaadin inay kasoo cararaan markay dareemeen culays in uu ka haysto sii joogitaanka halkaasna aysan suuragal ahayn sida goofgaduud oo kaleeto marka dagaalka khasaaro weyn buu u geystay adowga allah subxaanahu watacaala waana allah ku mahadsan tabaaraka watacaala waa gartay hadda yaa gacanta ku haya deegaanada daynuuna iyo goofguduud dhammaan goobihii dagaalkii meelihii ay soo weerareen haddii ay tahay iyo meelihii lagu weeraray intaba mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya u haray oo daynuuna haddaan ka soo qaadno maalinkii shalay walaayadaa joogtay ilaa maantana walaayadaa taaganoo joogta aan hadda waraysiga bixinayno maamulka islaamiga ah ayaa ka shaqaynaya waxaan rajaynayaa dhammaan makaatibtii kala duwaneyd walaayada inay ka hergalaan deegaankaasi insha allahu tacaala dadkaasna shareecada islaamka ay ku naaloon doonaan sida walaalahoodii kale sidoo kaleeto deegaanka goofgaduud buuray oo ay ka soo carareen markii culays weyn ay dareemeen ayna ogaadeen duunuuna iyo wixii ka dhacay ay ka soo carareen ayagana mujaahidiinta ayaa gacanta ku hayo maamul baa ka shaqaynaya bifadlilaahi tabaaraka wa tacaala dacwo iyo duruus baa ka ballaaban doonta insha allahu tacaala meelihii kale ay soo weerareen sidoo kaleeto owalba mujaahidiinta joogayo haddana sidii unbaa gacanta walaayada ugu jirta waa gartay weeraradaad ku beegsanaysaan xeryaha iyo saldhigyada murtadiinta ee xareeraha baydhabo sida daynuuna iyo goofguduud way lixaadsadeen waana joogto cadowga maxay uga dhigan tahay in hareeraha baydhabo ay mujaahidiinta ku beegsadaan
baaraka allahu fiik de waa dareemi kartaa ninka caskarigana waa garan karaa haddii mar xere ciidan iyo magaalo la maamulahayo oo maamul uu ka dhisan yahay haddii cadowgaagu u soo gaaro meel soddon kilomitir ka yar waa dareemi kartaa ninka meesha ku jira khalkhalkii iyo wuxuu dareemayo marka cadowgu waxay uga dhigan tahay baydhabo ku jiro in muxuu ahaa isku dayadii ay samaynayeen inay ku guuldaraysteen bal ay tahay inqalaba sixru cala saaxir ayaga waxay damacsanaayeen si guud ahaan sida la wada ogsoon yahay in khalal iyo khalkhal amni ah ay walaayaadka gudahoodii ka abuuraan gaar ahaan walaayada bay gudaheedii waa tii isku dayo dhowr ay sameeyeenoo ay weerareen hadda ka hor tuulada saydheelow oo maamul islaami ee joogoo ka jiray muxuu ahaa deegaamo kalena ay isku dayen inay weeraraan sida tuulada beledel amiin iyo meelo kale ay iskuday ka sameeyeen inay weeraraan oo muslimiinta ay amnigooda khalal geliyaan diintooda inay ku dhaqmaan inay u diidaan dhac iyo boobna inay ka geystaan kufsi iyo balaayo kalena in dadkaas ay u keenaan isku daygooday saasuu ahaa bifadlilaahi tabaaraka wa tacaala doontii ayaa la rogmatay hadda dhanacoodii ayay jirtaa culeyskii iyo khasaaraha dhanacoodii jira oo hadafkoodii waa soo gabagaboobay oo hadda wixii ay lahaayeen ay ku taamahayeen waxay noqotay waxba kama jiraan aysan sii socon karin waxayna uga dhagan tahay jab lixaad leh in uu ka soo gaaray oo hadafkii meesha uu ka baxay bal goobihii ay joogeen inay sii haystaan ay ku guuldaraysteen hadda cadowga muxuu ahaa khilaaf ba-an ayaa ka dhex abuuran oo saraakiishii xirxiraya maamulkii gaalada meesha ay keensatay oo ka jiray ayaa hadda hurguf siyaasadeed iyo dagaalkan sababay ayaa ka dhex taagan sidoo kale etoobiyaanka meesha joogay ayaa khilaaf kale asagana ayaa maamulka iyo asaga soo kala dhexgalay siyaasiyiintoodii sida shariif sakiin iyo waad maqlaysa maanta iclaamka ka qilinaya waxay sheegahayeen iyo ciidanka meesha lagu laayay marka waa culays weyn oo ka soo waajahay runtii ciidamada towxiidka xaggooda jasaaka allahu khayran sheekhuna alwaali magaalada baydhabo waxaa ku sugan ciidamo saliibiyiin ah oo ingiriiska iyo etoobiyaanka ugu horeeyaan waxay iska soo hormariyaan maleeshiyaadkan oo ay caratuur ka dhigtaan dhallinyaradan lasoo marin xabaabiye maxaad ugu baaqaysaa runtii marar badanna baaq ayaa loo diray oo mujaahidiinta qiyaadadoodii iyo dhammaan mujaahidiinta oo dhan ba ay u direen anna tii un baan qayb ka ahay waxaan leeyahay kuwan lasoo khalday oo muxuu ahaa bajaajley waxaana aad u jeedo waa bajaajleydii iyo mootileydii iyo kuwii ciyaalkii meelaha muxuu ahaa qamaarka iyo khamriga iyo bilaayada la fadhiyey weeye waxaan leeyahay waad aragtaan sada la idin galay daynuunayaad ku dhammaateen waxaad ku dhammaateen beledel amiin baad ku dhammaateen waxaad ku dhammaateen deegaanka saydheelood ku dhammaateen goormeed caqli yeelanaysaan goormeed wax fahmaysaan sida loo kala socdo iyo dhammaanshihiina iyo meeshaad ku socotaan goormeed ku buraaragaysaan war ka toobadkeena oo diintiina usoo laabta waalidiintoodii waxaan leeyahay nin kasta oo waalid ah aa cunugiisa meeshaasi ku jira cunugiisa halkaa ha ka soo saaro oo gaaladaa ha kasoo dhex saaro islaamka ha ku soo biiriyo hadduusan mujaahidiinta kusoo daraynin oo safka jihaadka uusan keenayninna bal ciddiisa iyo xaafidihiisa ha ku ceshceshto cunugu yuusan carrituur gaalo ka noqonin insha allahu tacaala odayaashii dhaqanka walaayaadka si guud ahaaneed waxaan leeyahay ciyaalkaa la maran habaabiyey waa ciyaal anaga naga dhashay oo anaga qayb naga mid ah weeyaan jasad ahaan markii la fiiriyo iyo qaraabo ahaan ee ka soo celiya gaalada ay u galeen ka soo celiya bal diintoodii ha usoo laabtaano naftoodana ha u daneeyaano odayaashii iyo dhaqankana saasaan uga baaqaya jazaakum allahu khayran
walaayada baay waxay ka mid tahay dhulka soomaalida ee abaartu saamaysay haddana xilli roobeedka ayaa dhexda loogu jiraa maxaad u sheegaysaa dadka beeralayda ah ee walaayada ku dhaqan baaraka allahu fiik si guud ahaan walaayadu horta waa ay roobaysatay bixamdilaahi subxaana wa tacala oo abaartii waa laga baxay deegaamada walaayada intooda badan waa ay roobaysteen meelo yaryar ayaa dhamman maanta hataa roob baa da-ayay intaasna ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa inuu noo dhammaystiro bifadlillahi subxaana wa tacaala intaa kadib dadka muslimiinta ah ee ku nool walaayada guud ahaan waxaan u sheegayaa ooan ugu baaqayaa waxaad aragteen kuleelka iyo rafaadka iyo xaraadka ay leedahay abaarta iyo culayskeedii waad aragteen ka faa'iidaysta xilliga iyo mawsimka ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey iyo barwaaqada ilaahay noogu deeqay ha laga faa'iidaysto ha la beerto beeraha midhaha waxtarka leh sida masagada iyo galleyda iyo waxyaabaha la midka oo waxtarka leh oo ummadda ay keedsan karto ay iibsan karto muxuu ah ay ku noolaan karto wakhtina u gaarahaya ha la beerto ha lagu dadaalo tacabka ilaahay subxaana wa tacaala ha la ictimaado ha la baryo dembiga iyo macsiyadii iyo xumahana ha laga fogaado si ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa nooga siyaadiyo ha laga fogaado gacmo horsiga iyo gaalada lagu cararahaya iyo suntaasi gaalada ay fadinayso ha laga fogaado jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha ha loo hoorsado runtii gaalada hadafkeeda waxaa weeye in tacabka laga haro allah subxaana wa tacaala in laga fogaado ayada in loo dhowaado kadibna gaala ay noqdaan dadkan diintooda ay ka tagaan marka ahdaaftaas gaalada yaan la xaqiijinin ilaahay subxaana watacaala ha loo laabto ha loo toobad keeno dhulka iyo beer daaqa ilaahay subxaana watacaalana siiyeyna ha laga faa'iidaysto jazaakum allahu khayr waa gartay ugu dambeyntii sheekhuna alwaali maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka reer baay ee dal iyo dibad kaa dhegaysanaya marka ugu horreysa waxaan uga baaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa inay garab istaagaan ay u nusreeyaan mujaahidiinta ay garab istaagaan hiil iyo hoo ay la garab istaagaan naf iyo maalna ay ku bixiyaan dhulkoodina cadowga ay ka xoraystaan diintoodina ay xor u noqdaan mar labaad waxaan ugu baaqayaa in ay ka haraan cadowgaasi liita oo cararka ah in laga haro ilaahay subxaana watacaalana laga cabsado mar kale waxaan leeyahay oon ku celinayaa gaalo waa ay jabtay iskuday kastoo ay sameeyeen waa uu soo fashilmay marka gaaladaasi ha laga fogaado wakhtigoodina waa dhammaaday wakhtiga ayada qabsadeena waa uu dhammaaday muxuu ahaa mana sii joogi karaan intaas ka badan oo dhulku dhulkoodii ma aha dadka dadkoodii ma aha waxaba yaraatee musaanada ama gargaar ah ama taageera ay ku haystaana ma uu jiro markaa laga fogaado gaaladaasi allah tabaaraka wa tacaalana ha loo laabto ha loo toobad keeno ilaahay subxaana watacaala ha loo tadarruco ilaahay hala hal dariiqiisa saxiixa ha la raaco islaamkana garab iyo gaashaan ha loo noqdo jazaakum allahu khayran jazaak allahu khayr baarak allahu fiik